wasiir dowlaha wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada doctor muxudiin mukhtaar macalin ayaa radio isnaay u xaqiijiyey in saddex kiisas hor leh oo cudurka covid nneteen a laga helay magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle isagoo sheegay inay sii korortay cabsida laga qabo in mar kale deegaanada hirshabeelle uu ku faafo cudurka dilaaga ah ee coronavirus sida hore loo shaaciyey wasaaradana sheegtay federaalka dowladda federaalka soomaaliyeed maalinta shareecada ayaa waxaa laba kiis baaritaan loogu sameeyey isbitaal goboleedka magaalada jowhar oo si daily ah loogu baaro cudurkan covid sagaal iyo toban kiisaska shalay la qabtay ama baaritaanka loo sameeyey laba kiis oo kamid ah waxay noqdeen cudurkan positive sidii aada wada arkaysayna maanta waxaa lagu soo daray jadwalka aadin ay soo gudbisa wasaaradda caafimaadka oo maalinlaha ah marka cudurkan waa mar labaado soo laba kacleeyey guud ahaan wadanka khaasatana magaalada jawharne kiisaska way jiraan oo waa waxaan ku yidhahda wasaaradda iyadaa gudbisay labadaas kiis runtii maanta iyo bisha februaayo iyadana sagaal aheeday waxaa jira kiis baaritaanadii la sameeyey kiis kamid a asaga inuu positive noqday runtii taasoo cadayn u ah in cudurka guud ahaan ee deegaanka uu saameyn ballaaran uu ku haayo marka runtii cabsi ballaarana jirto cudurka dhammaan wuxuu saameeyey ee magaalada maadaama faafitaankiisu aada uu u fudud yahay wasiir mukhtaar ayaa sheegay in dadka laga helay cudurka covid nneteen ay ku sugnaayeen mid ka mid ah cisbitaalada magaalada jowhar midaasna ay ka dhigan tahay in bulshada dhexdeeda uu ku faafayo cudurka oo marba haddii isbitaalkii waxaan ku idhaahdaa ay bukaanadii tegayeen cudurka laga hela waa dareemi kartaa meelihii kale iyo dadkii kale iyo meelihii ganacsiga haday noqon laheed ama goobaha markaas ay dadka isugu yimaadaanba in cudurka aada ugu faafo marka runtii cabsi weynaa jirto waxaa loo baahan yahay in sidii horeba looga digtoonaado cudurkan maadaama qatarkiisa aada loo ogyahay haddana digtoon waxaan ku idhahdaa aada looga digtoonaado maadaama cudurka halistiisa oo wato kiisaskan cusub ee laga diiwaangeliyey caasimada hirshabelle ee jowhar ayaa cabsi horleh ku abuuray saraakiisha caafimaadka ee la xiriira in si fudud uu ugu faafo bulshada iyadoo isbuucan gudihiisa guud ahaan dalkeena soomaaliya laga helay kiisas gaaraya lixdan iyo laba qof oo qaba cudurka covid nneteen